alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray baabu lmasaajid oo aynu markaa xadiiska ugu horreeyey joognay xadiisku waxyaalaha uu faa'iidaynaya waxaa ka mida in xaafaddi kastaba masaajid laga sameeyo taasna waxay tahay waa si yacni dadkii kasta ee xaafadda gamba aynay jamaaco u waayin ayaa maqaasida ku jirta ka mida waata kale waa shicaar marka islaami ah masaajiddu oo badinta markaysaga la badiyaa waxa ay ku tusinaysaa waxa weeye in markaa dad muslimiina ay degan yihiin oo beled islaam uu yahay waa midda kale xadiisku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa waxyaalaha uu nebigu sala allahu alayh wasalam amray inay ka mid tahay masaajidda in la nadiifiyo oo markaa la udgooneeyo inay labaduba ka mid yihiin nadaafadda masaajidda la nadiifinayo waxaa soo gelaysaa yacni si macnawiya iyo si xisiya labadaba in loo nadiifiyo oo waxyaalaha shirkiyaadka iyo bidaca in laga nadiifiyo laga daahiriyo wakadalika marka waxyaalaha markaa najaasaadka iyo wasakhdana in laga daahiriyo wakadalika markaa boodhka iyo waxyaalaha markaa dadka dhibaya iyo qashinka iyo boodhka iyo waxyaalaha noocaasna in laga nadiifiyo kullu daalika waa soo gelayaan xisan wa macnawiyan in intaba loo nadiifiyo masaajidkii nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu lahaa dad marka xaadha ayuu lahaa waana tanwiihiyo yacni sha'nigooda qofka xaadhi jiray saru u qaaday oo markii waxa waye qofkii dumari ay dhimatay ee masaajidka markaa nadiifin jirtay nebigu sala allahu alayh wasalam waa weydiiyey markii layidhi waa dhimato habeen baanu aasnay maxaa iisoo ogeysin weydeen buuri dabeedna xabaasheedii buu tegey dabeedna halkaasuu ku tukaday salaatuljanaasihi taasina waxaa weeye yacni sharaftooda oo sare loo qaadayo weeyaan amarka uu nebigu sala allahu alayh wasalam amrayna culamada qaarkood waxay ku xambaareen in markaa wujuub uu yahay inkastoo markaa ay u badiyaan agsarku in markaa uu sunno yahay waxaa kaloo xadiisku markaa inoo tilmaamayaa inuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam tatiib la udgooneeyo masaajidda ha ahaato waxaa lagu udgoonaynayaa in cadar iyo markaa lagu rusheeyo ama ha ahaato waxaa lagu udgoonaynayaa in udgoon loo shido cuud iyo waxyaalo markaa la mid a waxyaalaha udgoon ee cuudku ka mid yahay in loo shido ayaa ka mida udgoonaynta waxaana laga soo wariyey cumar bnu khadaab inuu jumco kasta masaajidkii rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu markaa udgoon u shidi jiray jimco kasta inuu udgoon u shidi jiray ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa waxay ku timi taasi biisnaadin laa ba'sa bihi sanadaan wax ba'sii ku sugnayn bimacnaa xasan ah ayay ku soo aroortay markaa tajmiirka bimacnaa waxa weye la udgoonaynayo ee bukuurada loo shidayo ee cuudadka loo shidayo waa sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam weeyaan nebiguna waa amray saxaabadii rasuulkuna sala allahu alay wasalam waa ku camalfashay oo waa udgoonayn jiray waxaad mooddaa markaa taas udgoonaynta ku saabsan aad iyo aad inay u yar tahay waxaa loo baahan yahay in markaa sunnaha la dabaqo rasuulka sala allahu alayh wasalam oo sidii loo udgoonayn lahaa masaajidda lagu dadaalo masaajidda sidii loo udgoonayn lahaa in markaa lagu dadaalo ayaa markaa taasina markaa inoo tilmaamaysa waayo udgoonaynta la udgoonaynayo ee la nadiifinaya waxay ka mid tahay shacaa'irta ilaahay oo la weynaynayo waman yucadim shacaa'ir allahi fa innaha min taqwa alquluub ta kale waxay ka mid tahay oo ay soo gudagelaysaa fii qowlihi tacaala fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh marka waxa weeye dhismaha la dhisayo camiraadda la camirayo nadiifinta la nadiifinayo kullu daalika waxa waa shay maxmuud ah oo shareecadu ayna amartay marka la yidhi ha la udgoonayo waxaa laga fahmayaa in waxa weeye wixii markaa masaajidka ur xun u keensanaya oo qarmuun iyo wax la mida sababaya in laga dheereeyo inay tahay sidaas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi xadiis macnihiisu yahay ninka toon ama basal cuna falaa yaqrabanna masjidana masaajidka yaga yaanu u soo dhowaan iyo falaa yaqrabanna musallaana marka sidaas aawadeed toontii iyo basashii oo xalaal ah oo shareecadu bannaysay ayaa marka ur yacni la kahanayo afkii ay u sababtay la yidhi qofkaasi masaajidkaa ka dheeraado waayo dadka musalliinta ah ayaa urtaa xumi dhibaysaa wa kadalika malaa'igtay dhibaysaa xadiis saxiixana waxaa ku soo arooray ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banuu aadam malaa'igtu waa dhibsataa waxa bini aadamku dhibsado marka urta ay bini aadamku dhibsanayaan malaa'igtuna sidaasi leeg waa dhibsanaysa in malaa'igta la dhibana maaha iyo in musalliinta la dhibo midnaba waxyaalaha markaa soo gelaya waxaa ka mid ah dadka qaarkood aan sharabaadada yacni aada u maydhin ama marka waxa weeye yacni ur ay leeyihiin sharabaadkoodu inay masaajidka ku soo galaan oo dabeedna marka isaga ay kula tuntaan sharabaadadii meeshii uu ka dhaqaaqay ee isku taagay markaisagaa laga dareemayo raa'ixa markaisaga waxaa qarmuun ah oo la kahanayo mamnuuc wey waayo musalliintana waa dhibaya qofkaasi markaa malaa'igtana waa dhibaya dadka tukanaya iyo malaa'igta intaba waa dhibaya marka in sidaas la yeelo ma aha ee waa mid mamnuuca oo shareecadu hala udgooneeyey markaa tidhi isaguna masaajidkii ayuu markaa ur la kahanayo uu keenaya sidaas si laeg waxyaalaha kale ee mamnuuca waxaa ka mid ah ur markaa ka qarmuun urta toonta iyo basasha in waxa weeye masaajidkii lala soo galo oo dadka markaa sigaar ka caba waxa weeye dad fara badan oo musalliinta ka mida ayaa dhibsanaya oo iyagoo laga yaabo markaa inuu soo baktiyey ayaa dhici karta inuu sidaas ku soo galo marka waxa weeye weliba toontiiyo basashu waxay ahaayeen shay bannaan ee sigaarku ma bannaana ee sida raajixa waxauu yahay xaaraan weeyaan sigaarku inuu xaaraan yahayna adillo badan baa laga qaadanayaa atibadu waxay caddeeyeen inuu marka uu yahay qofka markaa sixadiisa iyo caafimaadkiisa inuu waxyeelayo oo uu yahay marka waxa weeye wax qofka dilaya oo wadna istaagga iyo waxyaalaha u sababa ayay ka mid tahay kansarka iyo waxyaalaha laga qaaday ka mid tahay ilaahayna waxau ihi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka yacni gacmihiinna halaag ha ku ridina waxaa kalou ilaha yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafihiinna ha dilina baa ilahay yidhi waana qaatil batii si yacni marka waxa weeye aan degdeg ahayn buu qofka u dilaa sigaarku waxaa kale uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa darara walaa diraar wax dhibaato la yidhahdaa ma mashruuc maaha o ma bannaana waana darar oo sixadii iyo caafimaadkiiba waxbuu yeelayaa cudurro badan baana markaa laga qaadaa oo ay atibadu caddeeyeen cudurro badan baa laga qaadaa waayadii hore yacni umuurahaasi ma caddayn sidaas aawadeed waxay waxay sababtay culamada qaarkood inay yidhahdaan waa karaahiyo oo toontiiyo basashaan uga qiyaasanayna ama ay yidhahdaan waa mubaax oo daliil xaaraantinimeeye ma hayno laakiin maadaama ay caddaatay oo hadda markaa mutafaqa ay ka tahay bayna alatibaa oo la isku waafaqsan yahay oo dhakhtarradu isku waafaqsan yihiin in waxa weeye adraartiisu ay fara badan tahay xanuuno fara badanna uu sababo waxay tahay markaa inuu xaaraan yahay sigaarku mid yacni markaa sugan qawaacidda shareecada iyo adilada caamkiba miday ku tusinayso qaacida sharciyana waxay tidhahdaa maa kasura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam waxaa dhibtiisu dheeftiisa ka badataa xaaraan weeye ayaa qaacida sharciyana tidhaahdaa laa shaka inay dhibaatadiisu ka badan tahay yacni dheeftiisa haddiiba la yidhahdo dheef buu leeyahay haddiiba la yidhahdo nafci buu leeyahay inay adraartiisa iyo dhibaatadiisu ka badan tahay baan shaki lahayn sidaas aawadeed sigaarku sidaas iyada ayuu mamnuucu yahay adiladuna ay inoo tilmaamaysaa inuu markaa xaaraan yahay oo aanu markaa bannaanayn weliba waxaa ku sugan iidaa yacni markaa mu'miniinta iyo malaa'igta intaba la dhibayo yacni mu'miniinta iyo malaa'igtaba dhibis la dhibayo in la dhibaana waxa weeye ma bannaana marka calaa kulli xaal masaajidda waxa weeye udgoonayntooda in lagu dadaalo ayaa adiladu inoo sheegaysaa wahir baytiya lilطaa'ifiina waalcaakifiina waalrukaci asujuud yacnii ilaahay waxa uu amray inuu marka waxa weeye nebi ibraahim inuu markaa daahiriyo oo nadiifiyo yacni kacbada xadiiska laba boqol iyo laba iyo konton can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi qaatala allahu alyahuud ilahay yahuud ha nacdalo ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid ittakhaduu waxay ka yeesheen qubuura anbiyaa'ihim xabaalihii nebiyadooda waxay ka dhigteen oo ka yeesheen masaajida masaajid bay ka dhigteen makaana lagu tukado muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wazaada muslimun muslim waxa uu siyaadiyey waannasaara halka uu ku siyaadiyeyna waxay tahay qaatala allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuhuuddiya nasaaradaba ilaahay ha nacdalo waxay ka yeesheen qubuurtii ambiyadooda masaajid bay ka dhigteen laba boqol iyo saddex iyo konton walahumaa bukhaari iyo muslim waxa uu sugnaaday min xadiisi caaishata xadiiskii caaisha iyagoo ka uu ka mid yahay qadarkani radia allahu canha ilaahay raalliha ka noqda caaishe inay tidhi kaanuu idaa maata fiihim arajulu asaalix banow calaa qabrihi masjida kaanuu waxay ahaayeen idaa maata fiihim hadduu dhinto dhexdooda alrajulu saalixu nin wanaagsani hadduu dhexdooda ku dhinto banow waa dhisi jireen calaa qabrihi qabrigiisa korkiisa ama xabaashiisa korkeeda waxay ka dhisi jireen masjidan masaajid bay ka dhisi jireen wa fiihi waxaa ku sugnayd ulaa'iki shiraaru lkhalqi ulaa'iki kuwaagaasi ada cayshay sheegaysaa shiraaru lkhalqi yacnii khalqiga kuwii ugu sharka badnaa weeye ummu salama iyo ummu xabiiba ayaa nebiga u sheegay sala allahu alayh wasalam inay markaa arkeen markay xabasho joogeen yacnii meelo kanaa'is ah oo markaa tamaasiil iyo tasaawiir iyo ay yaalliin markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay oo yihi ulaa'iki shiraaru lkhalqi kuwaasi kuwii khalqiga ugu sharka badnaa weeye labadan xadiis waxay inoo tilmaamayaan yahuud iyo nasaara inuu nebigu sala allahu alayh wasalam nacdalay salow sababu lacni waa maxay sababta lagu nacdalay ee lacnadda keensatay waa maxay sababta marka lacnadda keensatay waxa weeyaan waa inay xabaalihii nebiyadooda ay ka dhigan jireen masaajid ka dhigan jireen xabaal in masjid laga dhigtaana markaa ma bannaana oo waa muxaram in xabaal masaajid laga dhigto ama lagu tukado cillada loo diidayaana horaynu usoo sheegnay waxa weeye cilladu waa saddan lidariicati shirki shirkiga waddadii sababi lahayd baa la diidayaa oo la awdayaa oo haddii masaajidda laga dhigto waxaa markaa suuroobi karta in marka dambena iyaga la caabudo markaa si aan taasi u dhicin ayaa la yidhi markaa ka dheeraada oo masaajidba ha ka dhiganina marka cumuumka wa jucilat liya alardu masjidan waxaa laga reebay xabaalaha waa laga reebay cilladuna najaase ma ahee najaasatu shirki baa laga markaa yacni taxadirayaa oo la awdaya waddadii keensanaysay ee najaasadii xisiga ahayd yacni markaa loogama jeedo waayo ajsaadda ambiyada markaa ma cunto ciiddu mar haddayna ciiddu cunin cilladu inayna najaasa ahayn xisiya ayay ku tusinaysa marka xabaal in lagu tukadaa mashruuc ma aha ma bannaana salaadda lagu tukadaana ma asaxayso sida bacdu ahlicilmi ay qabaan salaadda lagu tukadaana ma asaxayso yacni shareecaduna waddooyinka mafaasidda keensanaysa waa awdaa sidaas aawadeed baa loo diiday in waxa weeye xabaalihii masaajid laga dhigto marka dadka waxa weeye xabaalaha ka dhiganaya masaajidda ama mashaahidda ama qubadaha ka dhisaya waxay markaa samaynayaan shay shareecada rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafsan bay la imanayaan shay muxaramah oo min kabaa'iri dunuub ah baynay ku dhacayaan haddaynay markaa iyaguba cibaado ula iman cidda ay markaa masaajidka ka dul dhiseen haddii aynay markaa shay shirkiyaada aynay u samaynin waxay markaa ku dhaceen min kabaa'iri dunuub laakiin hadday waxa weeye istiqaasoonayaan oo u nadrayaan oo u gowracayaan markaas waxay noqonaysaa inay shirkiga laftiisa ku dhaceen gaalnimada lafteedii inay ku dhaceen ay mushrikiin yihiin sidaas yadaabay noqonaysaa xadiidka daahirkiisu waxa uu tilmaamayaa yacni xabaalihii inaan masaajid laga dhigan marka xabaaluhu hadday horreeyeen wuu ku cadyahay wa kadalik waxaa culammadu la mida bay yidhaahdeen masaajidka u horreeyey in xabaasha lagu soo darisiiyaana waa la mid bay yidhahdeen yacni meeshii masaajidka ahayd in xabaal laga dhigo oo cid lagu aaso iyaduna waa muxaram oo ma bannaana oo waxay gudagelaysaa markaa nahyigaas ayay gudagelaysaa qaatalana macnaha looga jeedaa waxaa weeye waa marka waa nacdalay weeye saas aawadeed baa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay lacana allahu alyahuuda waannasaara oo lacnad iyadoo la caddaynayo ayaa axaadiista qaarkood ku soo aroortay nebiguna sala allahu alayh wasalam waxyaalaha uu sidan inoogu sheegaya waxay tahay digis loo inooga digayo yuxadiru maa sanacuu xadiis kale waxay caaisha tidhi wuxuu ka digayay nebigu sala allahu alayh wasalam wixii ay sameeyeen ayuu ka digayey yahuudiya nasaara waxay sameeyeen ishkaal baa la soo aroorin karaa ishkaalku waxa weeye nasaaradu nebi waxaa loo soo diray ciise markaa nebigaas ayay markaa lahaayeen nebigiina arladooda laguma aasine waa la rafciyey oo weli waa nool yahay aakhiru zamaankana waa soo degi doonaa dajaal baanu dili doonaa markaa dabadeed baanu dhiman doonaa markaasaa la aasi doonaa markaa nebi ciisena xabaashiisii sidaasaynay u helin marka maxaa loo yidhi qaatala allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waxaa lagala jawaabay nebiyada la soo diray waxay yihiin nebiyo loo soo wada diray oo yahuudiya nasaara ambiyadii markaysa waxaan markaa la soo diray inay waxa weeye markaa raacaan oo rumeeyaan ayaa loo soo diray nasaaraduna markaa ambiyadii reer banu israa'iil waa rumaynaysaa inkastoo injiiloo ka dambaysa ay raacayaan wixii ay ku khilaafto haddana taasi diidi mayso inay shareecadii markaysa waxaan markaa sharaa'icdii ambiyadii reer banu israa'iil inay ku sugan yihiin wixii aanu ciise ku khilaafin taas iyadaa ma caaridayso marka waxay ka dhigan tahay ambiyadan in loo soo wada diray bay ka dhigan tahay kaasi waa qawl waxaa kaloo la yidhaha lagu ishkaal bixiyey riwaayaadka qaarkood baa waxaa ku soo aruray qaatala allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalixiihim masaajida ziyaado wa saalixihim ku daraysa ayaa jirta marka ziyaadadaasina waxay faa'iidaynaysaa in waxa weeye nasaaraduna kuwa saalixiintaa bay xabaalahooda ka dhigan jireen masaajid bimacnaa kaniisado iyo wax la mid a kuwa yuhuudduna yacni hadday saalixiin yihiin iyo hadday ambiye yihiinba waa ka dhigan jireen xabaalahooda masaajid waa ka dhigan jireen bimacnaa meelo ilaahay lagu caabudo ayay ka dhigan jireen sidaas iyadaa ayaa markaa lagu yacni ishkaal bixiyey oo lagaga jawaabay xadiiska laba boqol iyo afar iyo konton wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday qaala inuu yidhi bacata anabiyu sala allahu aleyh wasalama khayla nebigu wuxuu diray fardo khayl mar waxaa loo jeedaa fardaha laftooda marna waxaa loo jeedaa fardihii oo markaa ciidan fuushan yahay hadda waxaa loo jeedaa fardihii oo ciidan fuushan yahay loo jeedaa khaylan markaa ciidan fardoolayuu diray fa jaa'at birajulin ninbay keentay oo soo qabatay yacani ciidamadii baa nin soo qabtay fa rabaduuhu waa xidheen ninkii bisaariyatin tiir bay ku xidheen tiir bay ku xidheen min sawaari almasjid yacni markaa masaajidka ee tiirarkiisa ka mid ah alxadiisa ay iqra'i alxadiisa xadiidka akhri ama xadiidka dhammaystir muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahy bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan ninka ay soo qabteen waxaa la odhan jiray sumaamatu bnu uthaal alxanafi nin reer bani xaniife ah oo sumaamo la odhan jiray oo saadaadkii markaa reer bani xaniife markaa odayaashoodii iyo raggii ugu mudnaa ka mid ah ayay soo qabteen markay soo qabteenna masaajidka ayaa markaa lagu xidhay tiir tiirarkiisa ka mid ah markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu imanayey waa la xidhay ha yeeshe waa loo samafalayey lama xumaynayn maadaa cindaka yaa sumaama intuu nebigu u yimaado oo ku odhan jiray sumaama maxaa agtaada ahaaday oo aad haysaa markaasuu odhan jiray in taqtul taqtul daada min wa in tuncim tuncim calaa shaakirin yacni waxa uu odhan jiray haddaad disho waxaad dilaysaa mid dhiig u saaxiiba mid dhiig u saaxiiba bimacnaa saxaabo horuu ninkan ilaayey marka haddaad disho nin waxa weeye markaa godob idinka garay ayaa dishay haddaad markaa yacni nicma u nicmayso oo bimacnaa aad ku yacni aada sii daysana nin abaal gudaya nin abaal gudaya ayaad u markaas yacni wanaag samaysa wain tuncim tuncim calaa shaakiriin wuxuu ku daray haddii aad weliba fidyo dalabtana yacni xoolo weydiiso waa lagu siinayaa ee waxaad rabto weydiiso codto sidaas yada ah ayuu odhan jiray oo marka uu nebigu ku yidhaahdo maadaa cindaka yaa sumaama sidaasuu ku jawaabi jiray yacni sumaamo saddex maalmood markii caynkaas nebigu u weydweydiiyey oo maalin kastaba uu sidaa ku jawaabay nebigu sala allahu aleyh wasalam maalinta dambe ayuu sii daayey markii la sii daayey baa ilaahay qalbigiisa waxa uu ku riday hidaayo dabeed markaa waa tegey waa soo maydhay wuu islaamay islaamnimadiisina waa wanaagsanaatay marka waxa weeye min asaxaaba ayuu ka mid noqday marka xadiidka waxaa laga daliishanayaa gaal in masaajidka lagu xidhaa inay bannaan tahay taasi xadiidku waa tuu ku cad yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa hadduu xaajo ama dan masaajidka inuu u soo galaa iyaduna inay u bannaan tahay masaajidka inuu dan u soo galaa inay markaa u bannaan tahay amaa qawluhu tacaala falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada masaajidka xurmada le yaynay u dhowaanin culamada qaarkood waxay ku xambaareen xaramkaa looga jeedaa sidaas aawoodee masaajidda kale loogama qiyaasan karo mar haddii muraadku yahay xaramka yacni masaajidda kale mid looga qiyaasan kara ma aha iqtiraabka la diilayo laleeyahay ha u soo dhowaaninana macnaha waxaa looga jeedaa bimacnaa muslimiinay ha u oggolaannina inay xaramka u soo dhowaadaan oo idinku ha tamkiininoo ha u suuro gelinina inay xaramka u soo dhowaadaan markaa gaaladu bimacnaa idinku ha tamkiininoo ha u suuro gelinina inay u soo dhowaadaan baa macnuhu u dhacaya marka qurbaanka la diiday waa nahyun can tamkiinihim in la makansiiyo oo arrinkaa loo suuro geliyo diidma la diidayo oo la nahiyayo oo la reebayo weye xadiidka laba boqol iyo shan iyo konton wa canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqday anna cumara radia allaahu canhu in cumar ilaah raalliha ka noqday mara bixasaana xasaan inuu soo maray yunshidu fi lmasjidi xasaan oo masaajidka gudihiisa ka geeraaraya masaajidka gudihiisa isagoo ka geeraaraya ama ka gabyaya ayuu soo maray fa laxada ilayhi fa laxada waa eegay ilayhi intii ka ahaatay xasaan buu eegay waa erayga mulaaxado laga keenay bimacnaa arrinkaa waxa way marka leeyahy fiihi mulaaxada bimacnaa daymaa ku sugan weeye waa fiihi nadar bay la mid tahay fa laxada ilayhi waa eegay oo waa jalleecay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi eegitaankiibu wuxuu ka gartay inuu cumar ku inkirayo ninkan ka geeraaraya masaajidka dhexdiisa nadarka uu eegaa wuxuu yahay nadaru inkaar eegisuu ku inkirayo oo idhihiisuu ka gartay inuu diidan yahay geeraarkan uu masaajidka ka geeraarayo fa qaala markaasuu wuxuu yidhi xasaan qad kuntu unshidu waxaan ahaa mid ka geeraara wa fiihi man huwa khayrun minka walxaal fiihi uu ku sugan yahay masaajidka gudihiisa man huwa khayrun minka mid kaa khayr badan isagoo masaajidka uu joogo baan ka dhex geeraari jiray ka khayrka badane uu sheegayaana waa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam marka maxaad adigu u inkiraysaa weeye nebigii oo kaa khayr badan oo jooga baan dhexdiisa ka geeraari jiray nebiguna markaasaan ugu inkiri jirin muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahe bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xasaan waxaa la yidhahdaa waa shaaciru rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam shucaraa'u saxaabu ka mid ahaa bale wuxuu ahaa ashcaruhum kooda markaa ugu shicirka badan buu ahaa waxaana lagu laqabi jiray markaa inuu yahay gabyaagii nebiga sala allahu alayh wasalam nebiguna waa u duceeyey sala allahu alayh wasalam mu'arikhiinta sumcadda xasaan xoogaa waxbay yeeleen waxaynay soo arooriyeen qasas aan wax markaa yacni sanadah oo saxiixa lahayn oo koobsanaysa duris la duraayo xasaan qisooyinka noocaasi ay soo arooriyeenna waxay tahay inay yidhaahdaan xasaan fulay buu ahaa saas aawadeed banu qurayda iyo nimankii yuhuudda ahaa markii waxa weeye dagaalka lagula jiray waxay yidhaahdaan waxa weeye waxa lagaga tegey dumarkii dabeedna nin yuhuudiya ayaa xoogaa soo qoolaaliyey oo yidhi markaysaga marka aan yacni waa cid laayihiine aan marka waxa weeye u dabamaro guryahooda halkiibaa ninkiibaa markaysaga markaa la arkay markii la arkay baa markaysaga xasaan loo yeedho layidhi kaalayo ninka dil shaqadaasoo kale inaan anigu markaysagaa qaban karayn waad og tahay markaasaa waxa weeye safiya cammatu rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam baa ninkii dishay oo markaa tiir weyn bay qaadato waa la dhacday dabeedna markaysaga waa dishay kurkay ka jartay nimanka yuhuudda kale dabadda tubnaa ayay markaysa waxaan markaa kurkii u tuurtay qiso noocaas oo kale ay soo arooriyeen laakiin qisada noocaasi waxa weeye sal yarhaatoonna ma leh xasaan ibnu haabit waxaa dhici karta yacni ragga geesiyadii waxa weye ma wada muuqdaan nin da'aan uu ahaa oo dee markaysa waxa markaa weynaaday oo da'diisu waagii dambe markaysaga aad bay u weynaatay ilaa waqti dambuu markii dambe sii noolaa boqol iyo labaatan buu gaadhay ragguna inay wada muuqdaan markaa suuragal ma aha ragga muuqdaa waa rag nawaadir ah marka maydaan baa markaa jiray ninkani markaa uu ku yacni calanka uu siday waa xagga shicirka waxaana jirta markaysagaa dad fara badan bay isu gabyeen waqtiyadii jaahiligi iyo waqtigii yacni islaamkaba mar qura looguma hal qaban fulay baa tahay arrinka noocaasoo kale ah shucaradu markaysaga hadday helaanna dee kamay saamaxeenoo waa qodob markaysa waxa gabaygu u qabsan karo cid markaa ugu gabayday hadday tahay waxaway waqtigii jaahiligii iyo islaamnimada ka hor iyo hadday tahay waxaway waqtigii islaamnimadaba cid ugu gabayday markaa marka qisadaasi calaa kulli xaal waxay tahay qisa daciifa aan sanad saxiixa markaysagaa lahayn weeyaan laguma kadsoomi karo nebiguna sala allahu alayh wasalam waa u duceeyey xasaan afkiisaanu aad ugu gargaaray nebiga sala allahu alayh wasalam afka ugu gargaarayana waxa uu ahaa jihaadun bilisaan carabka oo laga jihaadayo oo nebigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam qaatilu mushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum gaalada kula dagaalama xoolihiinna nafihiinna iyo carabadiinna intaba kula dagaalama marka afka qudhisu waa dagaal dagaal weeye sidaas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku yidhi hadalka aad ku leedahay leebabka lala dhacayo waa kaga darantay buuhi xasaan markuu la hadlayay nebigu sala allahu aleyh wasalam leebabka hadalkaagaa kaga darantay waana shay macruuf ah ashcaarta qaarkood ama gabayada qaarkood ayaa waxa weeye yacni markaa kaga daran goob lagu jabay oo waayo shaabad bay dee markaa noqdaan ashcaarta qaarkood marka xasaan ibnu saabit waxa uu ahaa saxaabi jaliil ah oo ansaari ah oo khasraji ah ayuu ahaa xasaan ibnu thaabit baana la odhan jiray marka waxa uu yidhi waxaan ka gebi jiray masaajidka gudihiisa iyadoo cid kaa khayr badani joogto nebi maxamed iyadoo uu joogaan ka gebi jiray oo markay gaaladu soo gabiyaan masaajidka markaa gudihiisa ayaa waxaa loo dhigi jiray kursi yacni wuxuu ku fadhiista uun markaasuu dabeedna halkaasuu ka gebi jiro o uga jawaabi jiray gaalada iyadoo nebigu joogo sala allahu aleyh wasalam uhjuhum wahaajihim wa jibriilu macaak nebiguna wuxuu ku yidhi yacni markaa u gabay oo gabayga ku cay yacni jibriille waa kuu helayaa buu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam allahuma ayidhu biruuxi lqudus buu ku yidhi waa u duceeyey manaaqibtiisa iyo fadaa'ishiisay ka mid tahay manaaqibtiisa iyo fadaa'ishiisa ayay ka mid tahay xasaan ibnu saabit u soo aroortay marka waxaa jirtay axaadiis la soo wariyey oo tilmaamaysa inuu nebigu nahiyey sala allahu aleyh wasalam in masaajidda gudaheeda laga gabyo oo xadiiska markaa abu daawuud iyo tirmidiya soo wariyeen camr bnu shucayb can abihi can jaddihi ka soo wariyeen inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam markaa uu nahiyey waxyaalaha uu nahiyeen ay ka mid tahay yacni gabayada masaajidka gudihiisa lagu gabyo culammadu waa jamciyeen oo waxay yidhaahdeen axaadiista bannaynaysa in laga gudihiisa laga gabyo iyo axaadiista reebaysa in gudihiisa laga gabyo xadiiskaana tirmidi waa taxsiiniyey culamo kaloo badanna markaysaga markaa waa quweeyeen waxaanu markaa leeyahay fariiqyo kaleoo markaysaga shawaahid u ah oo quwaynaya ayuu markaa leeyahay can camr bni shucayb can abihi can jaddihi qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam can ilbayci walibtiyaaci wa tanaashud alashcaari fi lmasaajid yacni markaa waxaa soo wariyay abu daawuud tirmidi iyo nasaa'i tirmidi waa taxsiiniyey xaafid ibnu xajarna waxau ihi isnaaduhu saxiixun ilaa camr bni shucayb camar bnu shucayb laga gaadhayo sanadku waa saxiix camr bnu shucaybna markaysaga jamaahiiru ahlicilmi waxay ku tageen xadiiskiisu inuu xasan yahay oo uu qawi yahay oo la xujaysanayo bacdina waaba saxiixiyeen qawlka daciifinaya waa qawl markaysaga waxa liita marka culamada muxaqiqiinta ah iyo afarkuba waxay ku tageen camr bnu shucayb xadiiska uu soo wariyaa can abihi can jaddi haddii sanadka inta ka sokaysa ay sugnaato inuu xadiis markaa xuja'a yahay oo qawi ah waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey ibnu khusayma waxaa saxiixiyey qaadi abu bakr ibnu lcarabi waxaa saxiixiyey axmed maxamed shaakir waxaa taxsiiniyey albani axaadiis kale oo shawaahid weyna waa jiraan marka waxaa lagu kulminayaa oo la odhanaya shicirka noociisa xun ee markaa waxa weeye dad markaa abriye ah oo aan dembi lahayn lagu caayaayo ama shay shareecada khilaafsan lagu sheegaayo ama shay baatila loogu gargaaraayo waxa uu yihiin shicirkaasi markaa midaan masaajidka aan loo oggolayn oo aynay bannaanayn in markaa gudihiisa laga gabiyo oo nahyi ah amaa shicirka wanaagsan ama mubaaxa ee iska bannaan oo waxa weeye shicirka mubaaxa maxaa noqonaya oo kale waxyaalaha makhluuqaadka ka mida la sifaynaya sida markaysagaa geela iyo dhirta iyo waxyaalaha noocaas oo kalea la yska sifaynaya wasfi iska caama yacni marka waxa weeye waxyaale adduunye uun ah ayaa lagaga hadlaya laakiin wax markaa waxa weeye shareecada markaa tacaddi ku ah ama kalad ku ah lama sheegayo ka noocaas oo kalea in gudihiisa lagaga gabiyaa waa iska mubaaxa amaa waxa weeye ka shareecada loogu nusraynayo baatilkana markaysagaa lagu radinayo shareecadana loogu gargaarayo aan wax tacadiyana lagu samaynin kaas waxa weeye in markaa masaajidka gudihiisa lagaga gabiyaa waa maxmuud waa wanaagsan tahay waxaanay markaa xadiis nebiga laga soo wariyey sala allahu aleyh wasalam ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen oo sheikhulalbanina ka mid yahay ashicru kalaamun faxasanuhu xasan wa qabiixuhu qabiix shicirka ama gabaygu hadal weeyi wixii hadalka ku wanaagsan gabaygana waa ku wanaagsan tahay wixii hadalka ku xun gabaygana waa ku xun tahay marka waxa weeye nooca la diidaya waa shicirka kiisa xun weeye ayaa la diidaya ama shicirka noociisa wanaagsan ama mubaaxa ah masaajidka waxa weeye gudihiisa yacni looma diidayo sidaan hadalka kaleba ee mubaaxa ah ama wanaagsan aan loogu diiday laakiin ka mubaaxa waxa weeye waa inaan markaa la farabadinin ba la yidhi aan markaysa waxaan markaa aynay noqon mid yacni markaa haalib u ah haalib mid u ah hadduu markaa yani haalib u noqdo oo markaysaga la farabadiyo xaalka noocaasa karaahiyu noqonaya makruuh xadiidka laba boqol iyo lix iyo konton wa canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa u ihi man samica rajulan ninka maqla nin yanshudu daallatan wax luma yaboohinaya yanshudu yaboohinaya yunshidu waxa weeye waa geeraaraya unshidudii hore marka hamsada la godo oo shiinka la hoos dhigo waa geeraarka gabayga lagu luuqeeyo wey laakiin yanshudu marka la yidhaahdo oo ya'da la kordhigo shiinka la godo waxa weeye waa yaboohintii man samica yacni ku kasta oo maqla rajulan nin oo yanshudu daallatan yaboohinaya wax lumay filmasjidi masaajidka gudihiisa ka yaboohinaya falyaqul ha yidhahdo laa raddaha allahu calayk ilaahay kuuma soo celiyo ha yidhahdo fa ina almasaajida lam tubna lihaada sababtu waxay tahay masaajidda waxaas looma dhisin ee cibaadadaa loo dhisay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkana wuxuu tilmaamayaa masaajidda gudahooda in waxa weeye wax laga yaboohiyo inaynay ahayn oo la yidhahdo awrkaydii yaa arkay iyo yacni kabtaydii yaa arkay iyo yacni waxyaalaha noocaasa in la yidhaahdo oo masaajidda gudaheeda laga yaboohiyo yacni markaa ma bannaana waxay tahay markaa midaan bannaanayn oo xaaraan ah waayo haddii marka waxa weeye ay karaahiyo tahay lama habaareen maadaama la yidhi waxaad tidhaahdaan laa raddaha allaahu calayk oo la yidhi habaara oo wuxuu rabay wax ku lidiya ku habaara isagu wuxuu doonayay inuu helo waxaa ka maqan ee waxaa ku habaartaan ha helin ama laguma soo celiyo waxay ku tusinaysaa inay xaaraantu aynay bannaanayn in markaa wax laga yacni dhex yaboohiyo masaajidkii oo la yidhaahdo waxayga ma aragteen ama markaa yacni waxaasa iga lumay ma aragteen iyo wax la mida daallatan waxaa la yidhaahdaa yacni waxa luma oo ama markaa alaabo ah ama xoolo ah ayaa la yidhaahdaa daallo marka amar baana laynagu siiyey inaynu markaa habaarno oo markaan idhaahno laa raddaha allahu calayk ilaahay kuuma soo celiyo qofku marka hadduu wax yabohsanayo waa inuu masaajidka kala baxaayo masaajidka dabaddiisa waa inuu ka yaboohsadaa laakiin gudihiisa inuu ka yaboohsado ma aha mid u bannaanna ma aha tacsiir baana ku jirta yacni markaa marka la yidhi waxa weeye ciqaab lagu edbinayo maadaama la yidhi habaaro caynkaa ku habaara sidaas iyadaabaa ku sugan waayo dadkii waxa weeye tukanayey iyo dadkii markaa qur-aanka akhrisanayay iyo dadkii wardinayay bay mashquulinaysaa oo tashwiishinaysaa maqaasidii loo dhisayna kama mid aha bal waxaad ka warrantaa qofkii baahnaa wax dadka dhexdiisa ma ka weydiisan karaa masaajidka gudihiisa culammadu waxay yidhaahdeen qofka baahani masaajidka gudihiisa lidaruuru uga weydiisan karaa waa in laakiin bisharti waa inay tahay qofkaas inuu xaqiiqatan markaa baahan yahay oo naftu ku kalliftay haddaynay naftu ku kallifin yani uma bannaana inuu ka yaboodsado markaa oo dadka ka weydiisto inay wax siiyaan masaajidka gudihiisa waa midda labaadee waxyaalaha uu sheeganayo waa inaanu ka been sheegin sidan baa igu dhacday iyo intaasaan qatanaa iyo been waa inaanu sheegin hadduu been sheego iyadana xaaraan bay noqonaysa waa midda saddexaade waa inaanu cidna dhibin oo aanu iidaa iyo dhibaato wax la yidhahdo aanu samaynin oo dadka qaarkood ayaa waxa weeye dadkii dhibaataynaya oo siday u weydiisanayaan iyo siday ugu qaylinayaan iyo siday dadka u jiirhjiidhayaan umuuraha noocaasa ayaa waxay yihiin marka waxa weeye shay iidaayoo dadkii ay ku dhibayaan marka hadday dadkii ku dhibaanna yadana marka uma bannaana shuruudahaasi hadday oobsanto oo aanu qaylin aanu dadkii dhibin ou marka waxaweye si usluuba wax u weydiisto ou yahay markaa kii baahidu ka dhabta ahayd oan wax beena sheegin waa u bannaan tahay masaajidka gudihiisa inuu dadkii ka weydiisto inay wax siiyaan waxaana u daliila nebigu sala allahu aleyh wasalam yacni markaa dadkii waa uga weydiiyey dad dhibaataysan baa yimi dabeedna masaajidkiibu markaysaga uga kacay markaasuu uga weydiiyey nebigu sala allahu aleyh wasalam laakiin haddii umuuraha aynu sheegnay ay yimaadaan oo uu dadkii ku dhibaataynayo oo uu jiirhjiidhayo oo uu qayladiisa ku dhibaataynayo yacni waxa weeye xaalka noocaasa ma bannaana inuu masaajidka gudihiisii wax ka weydiisto in lagu inkiro oo markaa loo diidana weeyaan waayo waa shay munkar ah man ra'aa minkum munkaran fala yugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan nebiguna sala allahu aleyh wasalam in gacanta lagu bedelo hadday suuro geli weydo munkarka afka lagu bedelo hadday suuro geli weydana markaa qalbiga laga karaahiyaysto ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam inoo sheegay xadiisku waxa uu inoo sheegay yacni yaboohintii qofka waxa ka lumay xoolaha iyo waxa la midka uu yaboohiyo bal hadda ka warran carruurtu hadday ka lunto ma ka yaboosan karaa
carruur baa ka luntay ama qof waalan baa ka lumay ma ka yaboosan karaa masaajidka gudihiisa mise kama yaboosan karo masalada noocaasa fuqahadu waa isku khilaafeen culammada yacni fuqahada ahi way isku khilaafsan yihin laba qowl bayna ka leeyihiin culammada qaar waxay yidhaahdeen waa ka yaboosan karaa bay yidhaahdeen sababtuna waxay tahay daallo bini aadamka lama yidhaahdo daallo xoolaha loo isticmaalaa laakiin bini aadamka lama yidhahdo daallo lama yidhahdo laqiid baa la yidhahdaa bini aadamka marka waxa weeye ma soo gudagelayo yanshudu daallatan ma soo gudagelayo marka maadaama ay sidaas yadaa tahay aanu soo gudagelaynin wax dhibaatay kuma sugna in masaajidka gudihiisa laga yaboohiyo yacni qofkii lumay ama hawaalaado ama sabi ha ahaadaba kaasi waa qowl qowlka labaad waxa uu leeyahay maye ma bannaana sida inay xoolihii in looga yaboohiyo aynay u bannaanayn baa dadkii lumayna in looga yaboohiyo aynay u bannaanayn waxaynay leeyihiin waxaanan sallimayn marka hore in daallo bini aadamka aan la odhan ee waxaanu leenahay waa la odhan karaa bini aadamkana daallo laqiid in la yidhahdaa waa mutaqarir oo waa sugan tahay ha yeeshee daallana waa lagu ilaaqi karaa daallana waa lagu ilaaqi karaa oo midda labaadee haddaanu sidaa sheegteen ba idin raacno xadiisku cilluu sheegay cillada uu sheegayna waxay tahay fa ina almasaajida lam tubna lihaada masaajidda taa looma dhisin ayuu xadiisku markaa yidhi marka cilladu waa caam mar hadday cilladu caam tahay xukumkuna caam buu noqonayaa xoolo in laga yaboohiyo haddaan loo dhisin haddaama in dad laga yaboohiyaa loo dhisay jawaabtu waa maya marka maadaama ay caynkaas yada tahay yacni labada qowl arjaxu lqowlayn in sha allah labada qowlka ugu raajaxsani waa in markaa bini aadamka in laga yaboohiyaana aynay bannaanayn licumuumi cilla cillada caamnimadeeda darteeda aynay ku bannaanayn oo cilladu hadday caam tahay xukumkuna caam buu noqonaya labada qowl qowlkaasaa ila raajaxsan yani licumuumi alcilla wallahu aclam wa canhu ay wa can abi hurayra abi hurayra waxaa laga soo wariyey la raalliha ka noqday anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal inuu rasuulka ilaahay u yidhi idaa ra'aytum man yabiicu aw yabtaacu haddaa aragtaan man yabiicu mid wax ku iibinaya aw yabtaacu ama ku iibsanaya fi lmasjidi masaajidka gudihiisa faquuluu waxaa ku tidhaahdaan laa arbaxa allahu tijaarataka ilaahay ma macaashiyo oo macaash uma yeelo tijaarataka baayac mushtarkaaga rawaahu nasaa'iyu nasaa'i baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi waxasanahu tirmidina waa taxsiiniyey oo waxau yidhi xadiisku waa xasan xadiiskan oo laba boqol iyo toddoba iyo konton ah isaguna wuxuu ku saabsan yahay baabkii markaa masaajidda ayuu ku saabsan yahay iyo waxyaalaha aan munaasibka u ahayn masaajidka inaan markaa lagu samaynin xadiiskana tirmidi baa taxsiiniyey waxaa kaloo xadiiska markaa quweeyey ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan oo labaduba saxiixiyey wakadalika xaakim oo yidhi saxiixun calaa sharti muslim dahabina waa ku waafaqay sheekh albaani laftiisuna waxau yidhi wahuwa kamaa qaalaa sida xaakim iyo yacni dahabi yidhaahdeen yacni weeyaan oo xadiisku waa saxiixun calaa sharti muslim waxaa kale uu ka soo raray sheikhulalbaani cabdulxaqi alishbiili inuu markaa isaguna saxiixiyey xadiidka yacni irwaaga ayuu saas yadaa ku soo raraya waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey waadici oo isaguna aljaamicu saxiix kitaabkiisa la yidhahda ku saxiixiyey arna'uud laftiisa waxa uu ku saxiixinayaa takhriijka ibnu xibbaan waxaanu ku tilmaamayaa kitaabkiisa yacni tacliiqa uu ku sameeyey kitaabka ama takhriijka sharxu sunnaha inuu sanadkiisu qawi yahay takhriijka ibnu xibbaanna arna'uud wuxuu ku odhanayaa waa saxiix xuweyni laftiisu kawsulmakduudka ayuu isaguna ku odhanaya waa saxiix muntaqa ibnu jaaruud takhriijka markaa uu ku sameeyey kawsulmakduud la yidhaahdo ayuu xuweynina ku odhanaya waa saxiix axaadiis kaleo weliba shawaahid u ahayna waa jiraan axaadiistaas waxaa ka mid ah xadiiska camr bni shucayb can abihi can jaddih qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can ilbayci waalibtiyaaci wa tanaashudi alashcaari fi lmasaajid yacni nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu reebay in wax lagu iibiyo ama lagu iibsado ama markaa gabayo markaa lagu lagu luuqeeyo masaajidada gudahooda rawaahu halaathatu waxasanahu tirmidiyu tirmidi baa yidhi xadiidkaasina waa xasan xaafid ibnu xajarna waxaa odhanaya isnaadkiisu camr ibnu shucayb laga gaadhaa waa saxiix camr ibnu shucaybna dee culammadu waxay u badan yihiin inuu markaa xadiidkiisu xasan yahay camr ibnu shucayb can abihi can jaddi waxaa kaloo xadiidkaa saxiixiyey ibnu khusayma iyo qaadi abubakr ibnu alcarabi iyo axmed shaakir albaani laftiisu waxaa odhanayaa waa xasan marka xadiidkaa laftiisuna shaahid buu u yahay haddaynu u soo noqonno macnaha ama fiqiga uu xadiidku sheegaya waxa uu tilmaamayaa masaajidda waxaa loogu talagalay cibaado in wax lagu kala iibsado looguma talagelin oo looma dhisin maadaama aan loo dhisin in wax lagu kala iibsado cibaado loogu markaa loo dhisay waa in markaa yacni aan lagu samaynin yacni iib wax lagu kala iibsanayo waa inaan lagula imanin haddii lagu sameeyo arrinka noocaasana wuxuu qofkaasi mudan yahay in markaa laga habaaro waxa uu ku iibsanayo oo la yidhahdo laa arbaxa allahu tijaarataka amar nebigu sala allahu alayh wasalam ina amray weeyaan marka waxaa laga qaadanayaa inay xaaraan tahay masaajidka gudihiisa in wax lagu iibiyaa ama lagu iibsadaa inay muxaram tahay oo aynay bannaanayn ayaa laga qaadanaya waayo haddaynay xaaraan ahayn lama yidhaahdeen yacni markaa habaara lama yidhaahdeen marka waxa weeye sidaas yada ah ayaa xadiiska markaa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo siddeed iyo konton waa can xakiim ibni xisaam qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xakiim waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqday inuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi laa tuqaamu alxuduudu fi lmasaajid xuduudda laguma oogo fi lmasaajidi masaajidda gudahooda walaa yustaqaadu laguma qawa dalbo oo bimacnaa in qofka loo qisaaso laguma markaa dalbo fiiha masaajidda gudaheeda oo lama yidhaahdo ruuxanu ruux buu iga dilay ha lai dilo oo masaajidka gudihiisi mid taa lagu dalbaya ma aha rawaahu axmedu axmed baa soo wariyey waa abu daawuuda iyo abu daawuud bisanadin daciif waxa ay ku soo wariyeen sanad yacni markaa daciifa ayay ku soo wariyeen ba xaafid ibnu xajar uu odhanaya waxaa kaloo xadiidka soo wariyey yacni xaakim iyo ibnu sakan iyo daara qutni iyo bayhaqi waxay ka soo wariyeen min xadiisi xakiim ibni xisaam xaafid ibnu xajar halkan waxa uu ku yidhi bisanad daciif laakiin kitaabkiisa layaha talkhiis alxabiir waxa uu ku yidhi walaa ba'sa biisnaadihi sanadkiisa wax ba'siya ama dhibaatiya kuma sugna sidaas aawadeed labada ra'yi ee sheikhu waa iskhilaafeen oo kitaabkanna xadiiska waa ku daciifiyey sanadkiisa xadiiska yacni kitaabka kale ee talkhiiska la yidhahdana ibnu xajar laftiisu waa ku quweeyey oo bimacnaa xasan inuu yahay buu tilmaamay maadaama uu yihi walaa ba'sa biisnaadihi sanadkiisa ba'si kuma sugna xadiidkaas culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sanadka waxaa ku jira inqiaac culammada sidaa yidhina waxaa ka mida ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa la yidhahdo almuxarar wuxuu odhanaya wa fii isnaadihi inqiaac inqiaacsina wuxuu yahay nin layaha zufar ibnu wasiima ayaa sanadka ku suganoo xakiim wax ka warinaya waxaana la yidhi ninkaasi ma soo haleelinoo ma soo gaadhin xakiim ibnu xisaam culammada qaarkood muxadisiinta ka midii saasay yidhaahdeen marka inqiaacu waxa uu ku sugan yahay yacni zufar ibnu wasiima iyo xakiim ibnu xisaam dhexdooda ayaa inqiaacu ku jira culammada qaarkooda xadiiska laakiin quweeyey waa jiraan culammada qaarkooda xadiiska quweeyey ayaa markaa jira culammada markaa quweeyey xadiiska waxaa ka mida ibnu kasiir kitaabkiisa la yidhaahdo irshaad alfaqiih ilaa macrifati adillati tanbiih oo waxa uu ku odhanayaa xadiiska markuu sheego xadiiska xakiim biisnaadin laa ba'sa bihi sanadaan wax ba'sii ku sugnayn ayuu ku soo wariyey abu daawuud iyo bayhaqi sidaas iyada ayuu odhanaya haddiiba la yidhaahdo xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku sugan dacfigaasi waa dacfi yacni munjabira oo kabi kara waxaanu leeyahay xadiisku dariiqyo kale oo kabi kara dariiqyadaa kalena waxaa ka mid a cabdillaahi ibnu cabbaas oo laga soo warinayo inuu nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi nebigu wuxuu yidhi laa tuqaamu alxuduudu fi lmasaajid oo tirmidi uu sunanka ku soo warinayo tirmidi waxau ihi laa nacrifu ila min xadiisi ismaaciil ibni muslim ilmakki waqad takalamuu fiih ninkaasina waa daciif waxaa kaloo jira yacni dariiq kale oo laga soo warinayo cabdillaahi ibnu yacni markaa camr ibni alcaas oo sanadkeeda dacfi ku sugan yahay ayaa markaa jira marka waxa weeye iyo wasilatu ibnulasqac yacni markaa dariiq kale oo laga soo warinayo ayeeshee sheikhulalbani waxa uu ka odhanaya irwaaga wasilatu ibnulasqac dariiqa laga soo warinaya ibnu maajah soo wariyey yacni dacfigiisu waa daran yahay waa daciif jiddan sidaas aawoodee waxba markaa yani ma tarayo xadiidka laakiin cabdillahi ibni camr ibn alcaas ee sanadkiisa dacfi uu ku sugan yahay iyo dariiqa kale cabdillahi ibni cabbaas laga soo wariyey iyo marka waxa weeye xadiidkan xakiim ibnu xisaam dariiqyadaasi waa isku weynayaan dariiqyadaasi waa isku weynayaan ibnu kasiirna waxa uu ku tilmaamay inuu musannaf gaar ah masalada noocaasa ama jus gaar ah inuu axaadiistaas iyo duruqiisa kaga hadlay oo uu ku kulmiyey ayuu kitaabkiisa marka waxa weye adilada tanbiiha uu markaa yani ku sheegay sheikhulalbani laftiisu irwaaga waxau odhanayaa xadiidka xakiim markuu keeno yani waa xasan buu odhanaya oo uu taxsiininaya marka khulaasatu lqowl waxay tahay xadiidku waxa uu yahay waa xadiis marka isquweynaya oo waxa weeye haddiiba la yidhaahdo ariiq marka yani sidiis daatadiisa xasan u ahi ma jiro waxa marka uu noqonayaa yani miduu marka isquweynayo oo dacfigiisu iskabayo oo waxaanu noqonaya xasanun ligayrihi ayuu marka xadiisku yani noqonaya xasanun ligayrihi ayuu marka xadiisku yani noqonaya macnaha uu xadiisku ama fiqiga uu sheegaya haddaynu usoo noqonno waxa uu tilmaamayaa xuduudda inaan masaajidda gudahooda lagu oogeyn sababtuna waxay tahay dadkii markaa xuduuddii haddii laga oogo xadadkii waxaa ka mid a qaar gacanta la jarayo waxaa ka mid a qaar waxa weeye markaa la rajminayo oo markaa dhagax lagu dilayo waxaa ka mid a qaar markaa la garaacayo marka waxyaale aan munaasib u ahayn masaajidkii inay ku daataan baa dhici karta waxyaale aan munaasib u ahayni inay masaajidkii ku daataan ayaa markaa dhici karta waa midda labaad ee markaa masaajidda looma dhisin yacni masaajidda in xuduudda gudahooda lagu oogo yacni markaa looma dhisin sidaas aawadeed ayaan xuduudda gudahooda loogu oogay waa midda labaadee masalada labaad ee kale uu sheegayaa waxay tahay inaan wax markaa qawad la yidhahdo bimacnaa qisaas la yidhaahdo in lagu fuliyo masaajidda gudahooda inaan lagu dalbaynin masaajidda gudahooda in wax qisaas la yidhaahdo aan lagu dalbaynin ayaa laga qaadanaya xuduudda inaan lagu oogaynin nafyiga ku saabsan ee la nafiyey laa tuqaamu laguma oogo yacni siiqooyinka qaarkoodna nahaabay tilmaamayaan nebigu inuu reebe sala allahu alayh wasalam nafyiguna wuxuu u dhacayaa bimacnaa nahyi buu u dhacayaa marka calaa kulli xaal taxriim baa laga qaadanaya waa muxaram yacni asalna dilaalada waxa u ah marka nahyiga inuu faa'iideeyo taxriim wax ka sarfiyaana ma jiro marka muxaram weeyaan masaajidda gudahooda in xuduudda lagu oogaa waa mid marka muxarama oo aan markaa bannaanayn waxyaalaha marka yacni ka iman karana waxaynu tilmaannay laba sababood waa mida marka masaajiddii waxaan u munaasib ahayn baa dhexdoodii ku daadan kara ama dhiig ha ahaato ama yani wasaq kale ha noqoto waa midda markaa labaad ee masaajidda looma dhisin shayga kale saddexaad ee lagu dari karaa waxa weeye qaylo iyo markaisaa waxaan markaa waxyaalo markaa aan munaasib u ahayn baa masaajidkii kusoo yani markaa laga dhex samayn karaa oo qofkii waxa weeye marka lagu masaajidka dhexdiisii yani xad lagaga oogayo inuu markaa ka dhex qayliyo ayaa iyaduna markaa ka iman karta marka taa lafteeduna munaasib uma aha masaajidka gudihiisa markaa munaasib uma aha xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo konton wa can caaishata radia allaahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi usiiba sacdun sacad baa la haleelay yowma alkhandaqi maalintii khandaq oo bimacnaa waxaa markaa ku dhacay leeb lasoo ganay ayaa markaa ku dhacay bimacnaa waa dhaawacmay fadaraba calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama waxa uu u yeelay rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalama khaymatan taambuug buu uga yeelay fi lmasjidi masaajidka gudihiisa liyacuudahu min qariibin siduu meel dhow uga soo booqdo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan sacadka uu xadiisku sheegaya waa sacd ibnu mucaad waa sayidu aws markaa sacd ibnu mucaad maalintii waxa weeye khandaq ayaa leeb marka ay soo ganeen nimankii gaalada ahaa ayaa kaga dhacay gacanta dabeedna halbowle ayuu gooyey halbowle markaa gacanta ku yaalla ayuu markaa jaray markaa nebigu sala allahu alayhi wasalam si uu marka ugu dhowaado oo meel dhow uga booqdo oo aanu markaa uga fogaanin ayuu masaajidka dhexdiisii wuxuu uga yeelay taambuug yacni meel yaroo markaisaa waxaa markaa taambuug uga dhigay oo isaga u gaar yeelay marka halkaasuu nebigu sala allahu alayhi wasalam dhigay waxaa laga qaadanayaa ruuxa markaa buka inay dhici karto oo ay bannaan tahay masaajidka inuu markaa yacni markaa jiifsado ama markaisaga xo mawdic inuu markaa looga sameeyaa inay markaa bannaan tahay oo hurdadiisu ay u bannaan tahay ayaa markaa laga qaadanaya walow dhaawacba ha noqde eh ruuxii markaisagaa bukaa masaajidka gudihiisa inuu seexan karo ku baaqi noqon karo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya ciyaadatulmariid iyo siday u fiican tahay maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu gurigiisii u geyn waayey sacad ibnu mucaad ee uu masaajidka uga yeelay khaymada waa si aan ciyaadadiisu ugu fogaanin marka ciyaadatulmariid iyo siday u fiican tahay ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka ahlulfadliga ah ee markaa ee ku soo horreeyey diinta ee fadliga markaa leh qadarinta la qadarinaye si gaara loo qadarinayo ee loo karaamaynayo ayaa markaa laga qaadanaya oo ay markaa ku tusinaysaa yacni fadaa'il badan baana markaa sacad u sugnaatay sacd ibnu mucaad waxau ahaa markaysagaa min fudalaa'i saxaaba ayaa intii u dhintay nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ihi ihtaza carshu raxmaani limowti sacdin yacnii marka carshiga ilaahay wuxuu la ruxmay oo la gelgishay geerida sacd ibnu mucaad uu dhintay ayaa nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam waa xadiis saxiixa wa kadalik ayaantii uu islaamay sacd ibnu mucaad yacni markaa qabiilada aws la yidhaahdo ayuu madax u ahaa waxa uu ihi rag iyo dumar cid idinkala hadli maayo qof islaamay mooyaane qof kale la hadli maayo buu idhi dabeed arrinka noocaasi waxay ku kaliftay yacni odaygoodii jacaylka ay jeclaayeen iyo qadarinta ay qadarinayeen maadaama uu yidhi waa idinka haajiraya oo hadalkiinuba mamnuuc buu iga yahay inay markaa yacni islaamaan oo maalin keliya ay ku islaamaan oo ay sidaa isugu shubaan islaamnimadii marka fadaa'il fara badan ayaa sacd ibnu mucaad markaa u sugnaaday oo nebigu sala allahu alayh wasalam axaadiis saxiixa ayaa ku soo aroortay oo uu markaa ku sheegayo fadaa'ishiisa yacni shay mara oo marka aad iyo aad u markaa yacni yacni u dhimirsan oo u macaan waxa uu nebigu sala allahu alayh wasalam yihi waxaa ka naciimsan oo aad iyo aad uga macaan oo uga dhimirsan yacni tuwaallada markaa saacadee uu jannada ku leeyahay sacd ibnu mucaad buu sheegayey nebigu sala allahu alayh wasalam banuu quraydo nimanka la yidhaahdo isagoo dhaawaca ayaa halbowlii baa xidhmi waayey markaasaa dhiiguun iska socday halbowniina waa la xidhi kari waaye sidaasi markay dhacday ayaa waxa weeye sacad baa ducaystay oo waxauu yidhi ilaahay ow nimanka bani qurayda la yidhaahdo yacni nimankaas waxa weeye arrinkooda markaa yacni ka faraxasha mooyaane arrinkoodu markaa nimankaasi ay yacni markaa laga guulaysta mooyaane ilaahay ow haydilin ilaahay ducadii waa ka aqbalay halbowlihii dhiiggiisu istaagi waayo dhiiggii baa istaagay ilaa nimankii waxa weeye markaa yacni laga guulaysanayey oo isweer laga qabanayey oo ay markaa naftu ku kalifaysay markii dambe inay yidhaahdaan markaa cid baanu markaa ku degaynaa xukunkooda iyo markaa yacni oo waxay nagu xukumaan aanu ku raalli noqonaynaa ciddii waxay noqotay inay yidhahdaan sacd ibnu mucaad inay codsadaan oo yidhahdaan sacd ibnu mucaad xukumkiisaaanu ku degayna waxay isleeyihiin bal xoogaa waagii hore xulafa ka dhexayn jirtay wakhtigii jaahiliyadii baynu xoogaa idinku xeebto xulafanimadii iyo gaashaanbuuraysigii idinka dhexeeyey bal inu idinku xeebto nimanka bani quraydana yuhuudday ka mid yihiin marka ballan bayna nebiga la galeen sala allahu alayh wasalam ballankiina waa buriyeenoo waa kaga baxeen markaasaa waxaa weeye sacd ibnu mucaad oo dhaawaca oo laakiin markaa yacni nabarkii halbowlihii markaa dhiiggu istaagay ayaa la keenay isagoo rakuub lagu wado halkii baa markaa la keenay markaasuu yihi markaa ma ka raallitiin xukumkayga markaasay yidhi haa yacni labada darafa raalli ma lagu yahay haa baa la yidhi dabeedna wuxuu yidhi waxaan ku xukumayaa raggooda in la laayo raggooda wixii rag ah in la laayo dumarkooda iyo carruurtoodana markaa in yacni markaa qaybta laga taago qaybta in laga taago oo bimacnaa waxa weye waan tusba durriyatuhu yacni marka waxa weeye ubadkooda in markaa sabyi laga dhigto la qafaasho oo bimacnaa la qaybsado addoommo ay noqdaan wax alla wixii ragee qaangaadhana in marka waxa weeye qudha laga jaro sidii baa lagu fuliyey xukunkii markuu fulay ayaa halbowlihii dhiiggiisu istaagay baa iska furmay sidii buu dabeedna ku dhintay marka fadaa'il fara badan baa u sugnaaday markaa dhaawicii la dhaawacay maalintii khandaq nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uga yeelay masaajidka gudihiisa ayuu taambuug uga yeelay liyacuudahu yacni markaa si u booqdo tani waa ciyaada ma aha marka min alcawd ma aha waa min alciyaada waa tii booqashada ahayd ciyaadatu lmariid liyacuudahu si u booqdo min qariibin meel dhow uga booqdo muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyahin bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqsanyahin laba boqol iyo lixdan wa canhaa ay can caaishata waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baan arkay yasturunii isagoo i asturaya oo bimacnaa wax markaa igu qarinaya wa ana anduru walxaal ana anigu anduru aan ahay mid eegaaya ila alxabashati nimankii xabashida ahaayo yalcabuuna fi lmasjidi masaajidka gudihiisa ku ciyaaraya alxadiisa ay iqra'i alxadiisa xadiiska akhri ama akmil alxadiisa xadiiska dhammaystir muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba isku waafaqsan yihiin xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa niman waxa weeye xabashi ah oo soo islaamay oo muslimiin ahaa oo saxaabada ka mid ahaa ayaa masaajidkii yacni gudihiisa ku ciyaarayay masaajidkii nebiga sala allahu alayh wasalam masaajidkii gudihiisa masaajidkii nebiga sala allahu alayh wasalam gudihiisa ayay ku ciyaarayeen maalin ciid ah ciyaarta ay ku ciyaarayeenna waxay ahayd sacaba may tumanayne yacni markaa liishaan iyo riddo wax ku saabsan bay ahayd masaajidkuna de waxa weeye waxa uu ka samaysan yahay xaggiisa xaggiisa kalena waa cariish xagga hoosena waxa weeye markaisaga waa ciid marka dee waxay yeelayso ridaalaysigan iyo waxanna markaa ma jirto marka waxa weeye masaajidka gudihiisa ayay markaa rida yani markaa yani ay ku dhugtamayaan oo ay ridaalaysi samaynayaan nabiguna sala allahu alayh wasalam kuma inkirina waa u daayey oo maadaama marka waxa weeye ay tahay yacni ciid ay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi iska dhaafa si ay yuhuuddu u ogaadaan diinteenna in ballaar ku sugan yahay yacni markaa waxba ha u diidine marka wuxuu xadiisku u deliil yahay oo ku tusinaya in waxa weeye ridaalaysiga yacni ciyaarta noocaas oo kale ah ama dhugtanka la yidhaahdo ee wax la liishaamayo ta noocaas oo kale inay tahay ciyaar markaa bannaan inay markaa tahay waxaynay markaa culammadu yidhahdeen waxay u khidmaynaysaa jihaadka laftiisii bay markaa wax u taraysaa oo bimacnaa dadkii inay dhug yacni markaa shiishka bartaan yacni jihaadkii waxa weeye kaalmay u tahay oo waxtar bay u tahay dadkii markaa waxa weeye hadhow si ay markaa u gartaan siday markaa gaaladii u liishaami lahaayeen sidaas aawadeed waxay ka mid tahay ciyaaraha markaa maxmuudka axaadiista qaarkoodna waxaa ku soo aroortay in la yidhi ciyaaraha dhammaantood baatil weeyaan yacni markaa saddex ciyaarood mooyaane ciyaarihii laga soo reeba ee iyagu la yidhi xaq weeyaane baatil ma aha waxaa ka mid ahayd waxa weeye markaa dhugtankaasaa ka mid ah dhugtanka ayaa ka mid ah marka waxaa laga qaadanayaa in masaajidka gudihiisa arrinka noocaas oo kale in lagu sameeyaa inaan wax dhibaatiyo ku sugnayn haddayna masaajidka madarro u keensanaynin madarro haddayna u keensanaynin laakiin waxa weye wakhtiya naadira waa inay noqotaa oo waxa weeye markaa ma aha mar kasta marka isagaa in yacni lagula iman karo ee wakhtiyo naadir ah haddiiba markaa laga soo qaado inaynay madarro u keensanayn waa wakhtiyo naadira markaa gudahood baa la samaynaya sida maalin ciida iyo wixii la mid a ama hadday madarro u keensanayso waa in meelaha kale lagu sameeyaa sidaas yada ah weeyaan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa dumarku inay markaa ragga eegaan haddaynay shahwo uga jeedin inay markaa u bannaan tahay oo caaisha waxay daawanaysay markaa raggaa xabashida ah ee waxa weeye markaa dhugtamaya ayay markaa daawanaysay nebiguna sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriyey waa u taqriiriyey oo markaysaga waa u daayey oo kuma inkirin marka taana waxaa laga qaadanayaa inay marka arrinka noocaasi marka uu yahay mid haddaynay shahwo uga jeedin marka u bannaan yacni markaa ayay ku tusinaysaa oo laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo koob iyo lixdan wa canhaa caaisha waxaa laga soo wariyey ana waliidatan sawdaa'a in marka waxa weeye waliidatan yacni markaa inan addoon ah waliida waxaa loo isticmaalaa marka addoonta waliida macnaheeduna waxay tahay waa bimacnaa mawluuda waa mid la dhalay waa inan addoon baana looga jeedaa anna waliidatan markaa addoon sawdaa'a madow kaana lahaa khibaa'un waxaa u sugnaaday khibaa'un yacni markaa teendha u sugnaatay fi lmasjidi masaajidka gudihiisa fa kaanat ta'tiinii waxay ahayd mid markaa ii timaadda oo fataxaddatsu cindii yacni markaa agtayda ka sheekaysa fataxaddasuu ay fatataxaddasuu min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii ta'ood midkood baa la xadfay alxadiisa ay akmil ilxadiisa xadiiska dhammaystir muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba soo wariyeen xadiiskana waxa uu tilmaamayaa in gabadh addoon ah oo masaajidka u hoyan jirtay oo yacni markaa teendho yar ama markaysagaa meel yar oo markaa balabala u ah yacni masaajidka gudihiisa ku lahayd inay markaa jirtay halkaasna marka ay u hoyan jirtay oo ay markaa seexan jirtay waxayna ku tusinaysaa qofka dumari masaajidka inay u hoyataa inay bannaan tahay haddii aan fitno laga baqaynin haddii fitno aan laga baqaynin meel yar oo gaar ah oo masaajidka markaysaga xidhan oo ka mida inay u hoyataa inay bannaan tahay in uminat ilfitna haddii fitno laga aamin noqdo ama haddii fitno laga baqayo oo ay suurtoobi karto markaysagaa fitna inay ka timaaddo yacni xaalka noocaasa markaysagaa inay u hoydaan yacni markaa uma bannaana shardiga noocaasa ayay markaa ku xidhan tahay shardiga noocaas ah ayay ku xidhan tahay hurdada masaajidka la seexdana waxay culammadu yidhaahdeen ciddii markaa xaaja u keensato waa u bannaan tahay saxaabo marka ahlu sufo la odhan jiray oo markaa masaajidka yacni markaa seexan jiray xaggiisa dambena waa jireen cabdillaahi ibni cumar laftiisuna waxau yidhi waxaanu ahayn markaisaga annagoo doobaba ayaanu masaajidka seexan jirray marka culamada qaarkood waxay ka qaateen ruuxii marka aan haysanin hoy kale inuu masaajidka seexdaa inay u bannaan tahay ayaa markaa laga qaatay oo xadiiska laga faa'iidaystay laakiin ruuxii markaa meel kale uu seexdo u haysto ma u bannaantay misaga mise isaga uma bannaana yacni markaa laftiisa markaa culamada qaarkood waa karaahiyaysteen laakiin sawaabku waa inay markaa bannaan tahay sawaabku waa inay markaysagaa bannaan tahay oo aynay markaysaga mamnuuc markaa ka ahayn weeyaan addoontanna waxa weeye markii hore yacni qolo caraba ayaa lahayd dabadeedna waxa dhacday qisa ayaa markaa dhacday qisadaasina waxay ahayd bahashan markaa dafada la yidhaahdo ee markaa hilibka iyo markaysaga waxaad markaa qaadata ayaa markaysaga dafadaasa markaa inan yari markaa kuul qurux badan oo markaa caso ay haysatay ayay ka dhufsatay markay tii ka qaadatay ayaa baashii la waayey markaasaa iyada markaysagaa loo maleeyey iyadu inay qaadatay markaasay naadaa qaatay maya ma qaadana dafadaa qaadatay bay tii waaba arkayay markay baashaasi qaadatay halkii baa la baadhay meel kastaba waa la ifatisho waa layga waayey bay tii xataa cawradaydaa la baadhay markii sidaas iyadii ay dhacday ayaa annagu halkii markaa joogna ayaa dabeedna markaa baashii markaa yacni soo socotay oo baashii iyadoo sidaa ayay dhexdooda kusoo tuurtay halkii bay markaysa waxaan markaa arkeen inaan anigu waxba qaadan markaasaan waa taa taa igu markaa tuhmaysateen ee aniga markaysa waxaan markaa igu been abuurateen waa taas waxaan anigu qaatay ma jirto halkii baa markaysaga la arkay inaan anigu waxba qaadan qoladii adigu calaa kulli xaal waa xoraysay markii ay xoreeyeen ayay markaysa waxaan markaa soo sadacaashay oo nebiga sala allahu alayh wasalam bay u timiyo way islaamtay marka gabadhaasi markastay caaisha u timaaddo waxay odhan jirtay wa yowmu lwishaaxi min tacaajiibi rabbina alaa inahu min baldati lkufri anjaani sidaas iyadaa bay odhan jirtay maalintii dambay tii mar kasta waxaad tidhaahdaa wa yowmu lwishaaxi min tacaajiibi rabbina ee maxaa wishaaxani yahay markaasay deedna qisadaa uga sheekaysay marka gabadha noocaasa ayay marka ahayd marka waxa weeye bahalkii lagu tuhmaystay ee sababtiisa markii hore yacni lagu dhibaateeyey wuxuu markii dambe sabab ugu noqday in waxa weeye markaa dhulkii markaa gaalada inay ka timaado oo la xoreeyo ayuu sabab u noqday markii la arkay inay beri ka tahay oo dabeedna markii dambena markaysa waxaan markaa ay soo hijrooto oo ay nebiga u timaado sala allahu calayhi wasalam marka waxay tidhi wa yowmu lwishaaxi min tacaajiibi rabbina yacni waxa weeye maalintii bimacnaa waxa weye bahalka wishaaxa ee bimacnaa waxa weeye boqorka ama dhaclaha adigu wax markaa isaasoo ay gashan jireen oo markaa kuulun markaysaga qurux badan oo yacni casaan u badan yacni ay gashan jireen waxay tidhi markaa yacni ilaahay layaabka markaysaga umuuraha cajabta leh ayuu ka mid yahay ilaahay markaa uu itusiyey sababna waxaynay tahay marka uu sabab u noqday dhulkii gaaladu iga soo badbaadiyey bay tidhi marka waxa weeye mawdica markaa shaahidkunbuu soo qaatay kaana laha khibaa'un fi lmasjid markaa teenday masaajidka kulahayd ama meel yaro oo balabala ah oo iyada u xidhan ayay masaajidka gudihiisa markaa kulahayd intaas iyadaa ayuu markaysa waxaa ka milicsanaya xadiiska laba boqol iyo laba iyo lixda wacan anasin radia allaahu canhu anas waxaa laga soo wariyey ilaahay ralliha ka noqde qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi albuzaaqu fi lmasjidi khati'atun wa kafaaratuha dafnuha albuzaaqu yacni markaa candhuufta fi lmasjidi masaajidka gudihiisa lagu tufaa khati'atun yacni markaa dembi weeyaan wa kafaaratuhaa dembigaa kafaara gudkiisu waxa kaa maydhaya ee kaa masaxayaana dafnuhaa waa in la aaso muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen albuzaaqu iyo albusaaqu yacni in za' la akhriyo iyo in siin la akhriyo iyo in saad la akhriyo inta mid waliba waa bannaan tahay waxaanay markaa culammada qaarkood yidhaahdeen za' iyo qaaf hadday markaa luqada carbeed isugu yimaadaan inaad siin iyo saadkaad akhridaa iyo za' akhridaa mid waliba waa kuu bannaantay bay yidhaahdeen tanna waa saas oo kale xadiisku wuxuu tilmaamayaa masaajidka in candhuufada iyo xaakada iyo lagu tufo inaynay ahayn haddiise lagu tufo waxa markaa yacni kafaara u ah kafaara gud waxa u ah in la aaso wakhtigaa markaa kafaara gudka ay u noqonayso in la aasaano waxay tahay waa hadduu masaajidku ciid yahay masaajidku waa hadduu ciid yahay waxayna noqonaysaa taas inaad markaa meel yaroo godan aad u qado dabeedna markaa aad ku riddo oo markaa waxaway dabeedna aad ku aasto ibnu abi jamra waxau yidhi lama odhan albuzaaqu fi lmasjidi taqtiyatuhaa lama odhan waa in la daboolo ciid yar korka laga saaro lama odhan ee dafnuhaa baa la yidhi waa in la aaso waxaa loo odhan waaya taqtiyatuhaa haddii ciid yarnu aad korka sidaa uga saarto dee waxa weeye waxaa dhici karta in qof ku fadhiisto oo qofkii markaa waxaway markuu ku fadhiisto ciiddii xag iyo xagga ay uga baydho dabeed markaa maradiisii ay gaadho adhow arko maradiio xaag ka leh oo dadkii aad dhibaataysa ayaa suurtoobi karta marka dhibaatadeedu laguma waayayo dhibaatadeedii oo meesha kagama baxayso korka oo cid yar lagaga daboole aasid weeyaan la aaso aasidduna waxay keensanaysaa in la fogeeyo dafni aasidda la aasayaa in markaa la fogeeyo marka waa in meeshii la yaro qodaa oo marka la yaro qodo yacni dabeed markaysagaa lagu ridaa dabeedna ciidda markaysagaa korka laga lagaga markaa rida korka lagaga daboola sidaas yada ah weeyaan marka hore masaajidka candhuufada iyo xaakada in lagu tufaa ma markaa midaan bannaanayn oo muxaramaba mise waxa weeye markaa marka hore waa waxay xaaraan ku noqonaysaa uun markuu aasi waayo laba qowl baa mas'aladaa ku sugan qaadiciyaadu waxa uu yidhi candhuufada iyo xaakada masaajidka lagu tufaa waxay xaaraan ku noqonaysaayo inay ku bannaanayn haddii la aasi waayo ama haddii la aasayo marka waxaweyadu mamnuucba ma aha waa iska bannaanta waa iska bannaan tahay marka haddii waxa weeye la aasayo xaalka aasiduna waxay ku saabsan tahay waa hadduu masaajidku ciidi iyo markaa uu yahay ama quruurux laakiin hadduu masaajidku waxa weeye sibidh yahay oo uu sibdhisan yahay waxa weeye xaalka noocaasa aasid wax la yidhahdaa kama suuragal aha sidaas aawoodee qofkii haddii candhufadii iyo xaakadii ay ku qabsato waa inuu dabadda ula baxaayo ku tufaa haddii dabadda aanu la bixi karayn oo salaaduu ku jirana yacni markaa maradiisa dacalkeeda waa inuu ku tufaa oo markaa maradii uu ismarmariyaayo markaa yacni isku celceliya sidaas yadaa waa inuu sameeya markaa qaadiciyaadu waxau yidhi waxay muxaram noqonaysaa oo aynay bannaanayn markaaanu qofku aasin nawowi ba arrinka noocaasa tacqiibiyey oo radiyey oo waxau yidhi maya waxa weeye axaadiistay khilaafsan tahayoo itlaaqan bay xaaraan u tahay oo marnaba ma bannaana ama markaa yacni ha ahaato inaad niyeysay inaad aasto ama yaanad niyeyne marnaba kuma bannaano markaa inaad ku tufto ee mar walba waa xaaraan sababta markaa yacni ay labada sheikh sidaa isugu khilaafeen nawowi iyo qaadiciyaadu waxay tahay laba xadiis oo labaduba caam yihiin baa iska hor yimi marka labada xadiisee caamkaa keebaa la khasisayaa ayaa marka waxa weeye ishkaal ku noqda xadiis waa caama wuxuu sheegayaa albuzaaqu fi lmasjidi khatii'atun oo waxa weeye wuxuu caam ku yahay xaka kasta iyo candhuf kasta oo masaajidka gudihiisa lagu tufaa inay markaa tahay dembi xadiis kalena wuxuu caam ku yahay waa xadiiskii aynu soo marray ee saxiixaynko ee tilmaamayey in markaa lagu tufayo yacni markaa xaggiisa bidix oo addinkiisa hoostiisa aynu ku tufayo falaa yabsuqanna bayna yadayhi walaa can yamiinih walaakin can shimaalihi taxta qadamih xadiiskaasoo bukhaari iyo muslim soo wariyeen ayaa isaguna marka caam waxa uu ku yahay amaakinta oo dhan inuu waxa weeye ku tufo addinkiisa bidix hoostiisa inay u bannaan tahay masaajidkiina waa ka mid marka culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa la khasisayaa albusaaqu fi lmasjidi khatii'atun ayaa markaa la khasisayaa oo waxaa la odhanayaa yacni wuxuu markaa khatii'atun ay gaar ku tahay markay dembiga tahay waa marka aan la aasin oo xaaladda la aaso waa laga reebayaa oo iyadu khatii'a ma aha baa la odhanaya oo kaasay khasiseen culammada qaarkoodna waxay khasiseen xadiiska kale oo waxay yidhaahdeen addinkiisa markaa yacni xaggiisa bidixu addinkiisa hoostiisa ha ku tufo bimacnaa addinkiisa bidix hoostiisa ha ku tufo taas iyadaabay takhsiis geliyeen oo yidhahdeen inuu masaajid ku sugan yahay mooyaane haddii kale yacni inuu masaajid ku sugan yahay mooyaane waa inuu ku tufaa addinkiisa bidix hoostiisa laakiin hadduu masaajid ku sugan yahay yaanu ku tufine maradiisa ha ku tufo marka labadii caam baa markay iska hor yimaadeen culammada qaarba ay mid markaa khasiseen sida qaadiciyaaduna xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waxa uu ku odhanayaa waxa waafaqay yacni culammada qaarkood ayaa ku raacay oo markaysagaa waafaqay qaadiciyaad waxaanu soo arooriyey waxa weeye axaadiis weliba shawaahid u ah oo markaa u markhaati kacaysa sida markaa qaadi ciyaad uu markaa sheegay yacni axaadiis u markhaati kacaysana waa tilmaama waxaana culammada qaarkoodna ay sheegeen a'immada xadiiska laftooduna inay markaa sidaas yada ah yacni iyaguna markaysagaa xooga ku raaceen oo ra'yigaas markaysaga xan markaa ay qabaan ra'yigaas in waxa weeye markaan la aasaynin inay tahay markay dembiga tahay laakiin haddii kale inaynay dembi ahayn axaadiista markaa sida qaadiciyaad shawaahidda u ah ee ra'yigiisa markaa quweynaysa waxaa ka mid a xadiis imaam axmed iyo tabaraani ay soo wariyeen sanad uu xaafid ibnu xajar fatxulbaariga ku taxsiininayo ay ku soo wariyeen oo min xadiisi abi umaama oo nebiga loo rafcinayo nebigu yihi sala allahu alayh wasalam man tanakhaca fi lmasjidi ka ku xaaqsada masaajidka gudihiisa falam yadfinhu dabeedna aan aasin fa sayi'atun dembi weeye wain dafanahu fa xasanatun hadduu aasana marka isaga xasano weeyaan marka xadiiskaasoo xaafid ibnu xajar uu yidhi waa xasan sanadkiisu waxa uu tilmaamayaa marka lagu xaaqsado masaajidka gudihiisa haddii la aasana inay waxa weeye xasano tahay oo qofkii ajarba looga qorayo oo shay wanaagsan ay tahay haddii uu aasi waayana inay dembi tahay marka dembigii waxaa lagu tilmaamay marka aasitaan la'aani ay raacdo ayaa lagu tilmaamay waxaa kaloo waxa weeye xadiiskaas la micnaa xadiiska kale ee muslim saxiixa kusoo wariyay min xadiisi abi darrin marfuucan qaal yacni nebigu inuu yidhi wa wajadtu fii masaawi acmaali ummatii waxaan ka helay fii masaawi acmaali ummatii acmaasha ummaddayda kuwooda xunxunna waxaan ku ogaaday annukhaaca yacni xaakada oo takuunu fi lmasjidi laa tudfan yacni xaaka masaajidka dhexdiisa ku sugan oo aan la aasini inay markaa ka mid tahay acmaasha ummaddayda kuwooda xunxun ayaan sidaasna ku ogaaday ama ka helay ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiiskaasna waa xadiis saxiixo muslim baa saxiixa kusoo wariyey sidaas aawadeed sawaabku waa sida qaadiciyaad ku tegey weliba waa sida markaysa waxaan markaa ay saxaabadiina ka fahmeen oo salafku ay u fahmeen abu cubayda masaajidkiibuu markaa yacni ku tufay candhuufo ama xaako dabeedna waa tegay oo aas buu islahay waa ilaawey dabeedna waa ka tego gurigii markuu tegey buu xasuustay gurigii markuu tegey xasuustay buu dab soo qaatay masaajidadu waa madoobaan jireen oo laydh ma ilahaan jirin dab buu soo qaatay dabeedna markaasu waxa weeye si uu u baadho bal meeshii markaa uu ku tufay ayuu dabeedna marka isaga ileeyey meeshii buu helay dabeedna markaasuu aasay markaasuu yidhi ilaahay baa mahad leh ilaahaan caawa marka isagaa dembi ii qorin ayaa mahad leh marka wuxuu ku tilmaamayaa in waxa weeye dembiga qoritaanka loo qoraya ay muqayad ku tahay in la aasi waayo sidaas yada ayaa abu cubaydana yacni u fahmay markaas sawaabku waa sida qaadiciyaad iyo yacni a'immada xadiiskii ay ku tageen weeye waana sida axaadiis markaysaga ay shawaahidda u tahay ee ay ku tusinayso wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk